jimco wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco kastaa ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku lafaguraynaa heshiiskii laga gaadhay khilaafaadkii doorashooyinka somalilan iyo murankii dabada dheeraaday ee ku dhowaad labadii sane ee ugu dambeeyey u dhexeeyey saamilayda siyaasadda ee somalilan barnaamijka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaan uga mahad celinayaa wakhtigooda oo igala qaybgelaya gudoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn anwar cabdiraxmaan warsame dhegtar aadan muuse jibriil waa diblomaasi waa qoraah waxa kale oo barnaamijka marti igu ah xildhibaan siciid maxamed libaax oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan iyo siyaasi cali xasan cawaale ugu horrayn haddii aan dhegaystayaal dib idiin xasuusiyo odayaal waxgarad iyo madax dhaqameed iskoodii su xilqaamay oo erge ahaan u dhexdhexaadinayay dhinacyada siyaasadda somalilan ee khilaafaadkan dhinaca doorashada uu u dhexeeyey ayaa waxa ay go'aamo ka soo saareen ay u arkeen in ay ku soo afjari karaan arrintaasi go'aammadii ay soo saareen waxaa soo dhoweeyey islamarkaana aqbalay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer faysal cali waraabe iyo musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaa sidoo kale heshiiskaasi iyo qodobadaasiba soo dhoweeyey odayaasha guddiga musdambeedka iyo madax dhaqameedka kooxda hubaysan ee buurta gacan libaax waxaa sidoo kale iyaguna aqbalay qaar ka mid a ururada siyaasadda ee somalilan walow ay jiraan ururo aan weli mowqifkooda caddayn iyo qaar heshiiskaasi aanu qancinin intuba haddaba barnaamijka waxa aan ugu horrayn doonayaa in aan martida weyddiiyo qof kastaaba sida uu arko heshiiskan iyo go'aamadan aan ku soo dhoweeya ugu horrayn guddoomiyaha dalladda sonsof anwar cabdiraxmaan warsame n si aad u aragtaan idinku ururada bulshada rayidka ah haddii aad tihiin waa mahadsantay khadar annagu kowrra bulsho ahaan waanu soo dhoweynaynaa go-aankan shalay tole madarada ay soo saareen guddigii dhexdhexaadintu runtiina waxaa weyaan dee go-aan dhammaan inta badan dadka reer somalilan ay u riyaaqeen waxaana loo arkay oo ay dadka badankiisu ay u arkayaan inuu yahay dee go-aan xalinaya dhibaatooyinkii ragaadiyey dalka oo aad og tahay in maqaranaysa in muddo dheer u soo jiitamayey in ay dhacdo in muxuu ahaa dee muran iyo isqabqabsad iyo ismarwaa siyaasadeed uu jiray marka de waxaan u aragnaa un inuu yahay dee go-aan lagu dhammaystirayo khilaafaadkii ka dhex jiray stakeholderska ama daneeyaasha doorashooyinka oo soo gabagaboobay waa hagaag aad baad mahadsantay anwar aan u gudbo xildhibaan siciid maxamed libaax xildhibaan sidee baad u aragtaa heshiiskan heshiiska waxaan u arkaa mid aad u fiican anigu waa soo dhoweynayaa waayo wixii heshiis siyaasadeed waayo xal siyaasadeed buu dalka u baahnaa xalkii siyaasadeedna way dhameeyeen guddiga habar jeceliyo dhaqankooda way dhameeyeen arrinta arrin fiican somalilan isbedel baaba ka muuqday ganacsigii baaba kala dhaqaaqay iyo dadkii iyo shaqooyinkii taa waan soo dhoweynayaa waana heshiis loo baahnaabay ahayd waana wakhtigeediina way qaateen kalsoonidana way heleen nimanka loo yaqaano saamileyda siyaasadda amba stockholderisku way kalsoonida waa u saxeexa wixii aa xukuntaana heshiis baan kunay waanay ku guulaystay ilaahayna wuu waafajiyey wakhtigan oo dalku xaalad ciriiriya ku jirana dadku nafis bay dareemeen cali xasan cawaale waxaa tahay siyaasi ula socda arrimaha siyaasadeed ee somalilan iyo khilaafaadkan marka siduu kula muuqda heshiiskan la gaaray hadda hadarow heshiiskan wuxuu ila muuqdaa heshiis macquulah runtii inkastuu qaraar yahay oo rag badan oo siyaasiyiinta ku qaraariyey haddana duruufta jirta maanta marka la eego heshiiskaas in ummadda uu isu soo dhoweeyo shacbiga reer somalilan siyaasad ahaan ku yara kala fog oo ay muujiyaan isku mid oo maadaama xaalada kale lagu jiro in heshiiskaa la qaato waa waxaan soo dhoweynaya anigu raggii soo dhoweeye ka mid baan ahay waana jeclay bulshadu si ay u soo dhoweysay si weyn waa loo soo dhowey waana la ogolaaday watay dctor aadan muuse jibriil waxaan doonayaa su-aashan adiga inaan ku weydiiyo su-aal ka duwan su-aalahan asxaabta kala weydiiyey maadaama khilaafaadkana aad aad aqoon ugu leedahay diblomaasiyaddana aad muxuuhaye xataa meelo kala duwan xilal ka soo qabatay haddaad dadka u bayaamisid waa maxay heshiiskan dhacay nuxurkiisu muxuu yahay haddaad taabato aada iyo aad baad u mahadsan tahay khadar khadarow waxa dhaxay waxaa weeye waa heshiis ku fadhiya dhaqankii ama aan idhaahdo ku fadhiya laba dhaqan dhaqan waa kii dibu heshiisiinta ee geedka hoostiisa iyo guddiyada eh, madax dhaqameedyadu ay ka talin jireen oo isqabadka lagu maarayn jiray Eh, midna waa ka dowladnimada casriga ah oo xeerar iyo qawaaniin iyo waxay leedahay distoor bay leedahay waxaa dhacay heshiis labadaba ku fadhiya heshiiska hore waynu ognahay oo dee gu- niman guurtiya ilaahay khayr ha siiye ayaa isu xilqaamay oo eh, intaanay hawsha ku dhaqaaqin dhinac kasta dhinacyadii dee kala aragtida duwanaa dhinac kasta ka dalbaday inay siiyaan mandate waxa la yidhaahdo ama inay ogol yihiin wixii halkaa ka soo baxa waanay ka heleen dabeedna waxay ku dhaqaaqeen inay miisaamaan arrimaha maanta ee laysku hayo dabeedna waa kuwii ka soo saaray labada go-aan oo laba dhinac saameynaya Eh, dhinac waxa weeye eh, inay dee eh, sheegaan maxaan ku dhaha arrimihii eh, laysku hayey oo ay go-aama ka soo saaraan midna waxa weeye in ay eh, dee xoogga saaraan q- markii ay go-aamada gaadheen inay haddana cid walba halkii ma ay- kuma ay fadhiisanne cid walba arkaan oo cid walba kala hadlaan sida ogolaanshaha iyo sida maxaan ku lahaa ay tahay waa hagaag waad mahadsantahay eh, dr aadan muse jibriil En, xildhibaan siciid maxamed libax bal haddaad eegtid en, xagee loo dhaqaaqaya hadda horta waxaa dhammaaday wejigii koowaad baa dhammaaday heshiiska siyaasadeed amba xalinta khilaafkii siyaasadeed u dhammaaday wejigii koowaad waa wejigii labaad golayaasha sharci dejinta ayuu madaxweynuhu ku soo hagaajiyey golayaasha sharci dejintuna inay ka dhaqaajiyaan bartaa waayo xeer hore ayaa yaalay oo muhiim ahaa oo xeerka isku sidkan ahaa xeerkaasunba halkii u yaalay laga soo saaray haddii uu lahayana waa la soo saari doonaa bartii lagu hakiyey iyo halkii lagu hakiyey ciddii lagu hakiyey waa la garanaya waa laga soo saarayaa waa hagaag aad baad mahadsantahay En, anwar cabdiraxmaan warsame markaad eegtid heshiiskan xagee baa looga dhaqaaqayaa Een, waa su-aal wanaagsan runtii de horta heshiiskii waa dhammaaday waana waana labada dhinac walbana waa- waa waa gol yihiin Een, heshiiskan waxaa looga dhaqaaqayaa de waa laba qodob uun waa qodobka koowaade in horta loo gudbiyo lana waafajiyo go-aanka laftiisa in la waafajiyo xeerarka iyo qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaala in la waafajiyo oo uu madaxweynuhu isu dhaafiyo dhinaca muxuu ahaa golayaasha wakiilada iyo iyadu guurtida Een, taana shalay toole dee waa kii sameeyey madaxweynuhu ee gudbiyey Een, waxaana la sugaya sida ugu dhaqsiyaha badan in ay golaha golaha wakiiladu ay usoo sameeyaan sharci midna waan kugu daraya khadrow oo sharcigan ay soo sameynayaan golaha wakiiladu wuxuu noqon doonaa hal mar isticmaal sababta oo ah saddex iyo toban urur ayaa ku tartamaya xisbinimo saddex xisbi ku meel gaadh ay ku tartamayaan madaxweyne marka ma noqon doono sharci rasmi oo dalka lagu dhaqayo muxuu ahaa mustaqbalka laakiin wuxuu noqon doonaa sharci halmar isticmaal oo sidii kii berigii daahir yaale laba kun iyo shantii oo kale inta maanta lagu galo doorashooyinka dabeedna hadda kadib muxuu ahaa noqda eh, muxuu ahaa eh, xeer la dhaafo waxba kama jiraan
su-aal baan doonaya sonsaf ahaan guddoomiye inaan si gaara idin weydiiyo tusaale ahaan en, guddiga doorashooyinka ee somalilan toddobiyo tobankii bishii julaay ee sanadkan go-aan bay soo saareen ay ku muddeeyeen labada doorasho ee ee tawurada iyo ta madaxtooyada waa soo dhoweyseen Sh- toddobaadkana guddiga eh, ergadii dhexdhexaadinta ahayd ee dhinacyada siyaasaddu mowqif bay iyaguna eh, ka soo saareen murankii siyaasiga ahaa ay labadii doorasho isu rareenba oo kii hore ka duwan waad soo dhoweyseen bal labadaa sonsof jeere ee labadaa go-aan ee soo dhoweyseen bal haddaad dadka u macnaysay se- se- waxaad uga jeedaan
Ee, run ahaantii khadar sidaynu ka warqabno ururada bulshada rayidkii waxay mar walba isha ku hayaan ku dhaqanka sharciga iyo dowlad wanaagga maadaama komishinka doorashooyinku toddobiyo tobankii bishii toddobaad ay soo saareen muxuu ahaa go-aamo ku aadan labada doorasho sida usoo kala horreynaya ay muddeeyeen iyaga oo cuskanaya xeerarka iyo qawaaniinta u yaala doorashooyinka dalka qasab bay nagu tahay inaan taageerno saasaanan ku taageernay maadaama ay ahaayeen qodobo sharci oo loo maray dhinaca sharciga Een, ta maanta timi Een, ta maanta runtii dee horta waxaa la yidhahdaa waa maxay dastuur ama waa maxay sharci sharci waxaa la yidhahdaa inta badan waa heshiis bulsho wax kastoo bulshadu ku heshiiso wuxuu noqon karaa sharci tanina markaa maanta waxay ahayd sulux iyo xeerjajab magaranaysa iyo islaaxa bayn annaas sida dee diinteena suubanimo ay sheegayso marka wax kasta oo bini aadamku ku heshiiyo oo dee islaaxa oo wanaaga hadna waad ku khasbantay inaad u taageerto marka sidaasaan go-aanka dambe u taageernay ku darsoo khadra go-aanka ay soo saareen guddiga muxuu ahaa dhexdhexaadintu waxaa war-saxaafadeedka iyaga aanu ku cadaynay in muxuu ahaa go-aamada laftooda la waafajiyo xeerarka iyo shuruucda dalka oo si uun loo waafajiyo si aanu inooga noqon halbacaad lagu lisay waa hagaag waad mahadsantay xaaladaha ammaan xaaladaha jiray dagaalaha gobolka sool ka jiray kala qaybsanaanta siyaasadee jirtay lafteeduna duruufa gaara bay wadatay dad badan waxay lahayn labadii sana u dambeeyey dhaqaalo hoos buu u dhacayay ganacsatadu maalgashi may samaynen murankaa siyaasiga dhib buu dadka ku ahaa culeyskaasi hadda ma fududaanaya isbedel ma imanaya cali xasan cawaale
aad iyo aad horta dadkan waa dadskeera had iyo jeer yara caadifya iyo runtii dee dalkaynu saa u dhisana in laga shakiyoba maaha waxaweye in nabadiisa mar kasta la sugaa meeshay ku jirtaa gobolka soolan waa runo waxaa ka jira hawlo dagaalaa ka jiray marka siyaasaddii iyadoo dad ku qaybsayin oo arrimii doorashooyinku ay afka inugu hayaan ay taagan yihin oo intaasoo ururoo siyaasadeed jiraan oo baashii gacanta lagula wada jiro ayaa horta hawshan amniguna u dhacda dagaalku marka qase waxay noqotay bulshadii kala qaybsaneed inaan dee la midoobo waqtina ciidankeena dib uga soo baxay gobolkii sool howlo badan baa ka dhacay waan u tacsiidayna ciidanka wixii ku dhintay halkaa kolley dhimasho maan ahayd ciidanku weli gobolkii sool waa joogaan insha allahu fadhiismadiisi horena waa ku noqon doonaa haddii ilaahay nafti noo daayo tii siyaasaddana waa tan xalinoo xalka ugu wanaagsan dee odayaashaa isxilqaame ee keenay sharcigu waxa weeye wax lagu heshiiyey uun sharcigu maaha wax kitaab qur'aan aanu qoranay marka wixii aanu ku heshiinay sharcigan un baa la waafajinaya imika marka siyaasadda imika way waa kuul bay kusoo noqonaysaa insha allah bismillahi karim way deganaanaysaa insha allah haddaan marka xaggii gola u soo kacno dad badan baa isweydiinaya golayaasha guurta iyo wakiiladu maxay shaqada ka qabanayaanee madaxweynuhu ugu gudbiyey maxay tahay bay leeyihin shaqada ay ka qabanaya waxa weye horta dee heshiiskan la galay mu ahayn heshiis sharciga waafaqsan oo shuruucdeeni uu ka baxsanyey marka wixii lagu heshiiyey waa in sharcigeeni la waafajiyaa atleast waa in xeer loo sameeyaa xeer sharci oo waxaa qeexaya oo nidaaminaya waa in loo sameeyaa markaas waxa weye imika waxaa la gelaya laba doorasho oo isa saaran oo haddana saddex gaari ay si gaara madaxtooyadii ugu tartameen oo ururana u tartamaya inta kalena ay u tartamayso ururo marka kolley insha allah badbillahi kariim waxaa la yidhi dee ninku waxa weye dee rag xag walbaba soo maraan marka xalku caqabadaha markay caqabaduhu bataan xalku qasab buu ku imanaya waa hagaag ika waatay cali waad mahadsan tahay waan kuu soo noqon doonaa aan markan dhegta aadan muse jibriil u gudbo aadan xaggee looga dhaqaaqayaa hadda heshiis qaraarkii la soo saaray iyo go-aamadii hadda heshiis baa la gaadhay oo dhinacyada siyaasadda ay xusbiyada iyo xukuumaddii wada aqbaleen iyo guddidii mustambeedka ee muxuu ahay dhallinyarada ee buurta gacan libax bal haddaad eegtid xaggee loo dhaqaaqaya hadda maxaa ku xiga
halkan xaggee looga dhaqaaqayaa waa arin dee taagan oo ku filan ku xidhan dee ficil ama action dee la qabto oo dhowr dhinac leh dhinac waxaa weeye la aqbal hadda oo cid waliba aqbashay fulintii waa arrin dhex taalla maxaan ku dhahdaa maslaxado kala duwan bal hadda eeg laakiin masladaha kala duwan oo dhamme hadday dhinaca mucaaradka tahay iyo hadday dhinaca xukuumadda tahay iyo hadday xagga beelaha iyo guurtee tahay masaalixdaa kala duwani haddana mid lagama maarmaabaya lagamarama isugu imanaya waxaa weeye maanta nabadda iyo dib u heshiisiinta aasaasiga ah in la fuliyo ta maanta taagan oo odayaashii arrinka soo qabtayna ay xoogga saareen waxaa weeye inay ula yimaadaan dee xukuumaddii iyo madaxweynihii oo ay kala mufaawadoodaan sidii arrinka dee loo fulin lahaa waad maqasho dee xukuumaddu way aqbashay madaxweynuhu wuxuu arrinkaa digrata ku soo saaray ama ku soo saaraya in hay-adaha qaranka ee dastoorigay ay sharciga waafajiyaan heshiiskaa marka aniga waxay la tahay heshiiskaasi wuu dhammaaday cid ka soo horjeesan kartaana hadda ma jirto ciddii istiraada ka soo horjeeso waxaa weeye cid dee caqabad ku ah nabadgelyada iyo iyo iyo iyo mustaqbalka guud iyo danta guud ee somalilan waxay dad badan yidhaahdaan aadanow xilligaas waxaa markii ugu horreysay somalilan dibadda laga soo farageliyo mar kale dadka qaar ba hadda waxay leeyihin inaan beesha caalamku qalin qorin iminka ee dhaqankii iyo waxgaradkii iyo odayaashii somalilan uun in ka mid ihi taladan ilaahay ku waafajiyey adiga haddaad labadaa isbarbardhigto amase aad isdul taagtid ra'yiga saasa maxaa kaaga baxay
Eh, waxaa iga baxay intaba eh, dee xogaal baan ahay waan joogay Eh, ma odhan karo eh, dadkii ficliyan wax ka qabtay baan ahay xagga maskaxda iyo midyaha maybe laakiin eh, tii hore oo aad tilmaantay nafteedu waxay ahayd mar la soo dadaalay dadaalay dadaaloo yacni dhaqankeennu uu aada iyo aada u dadaalay laakiin sidaad og tahay eh, siyaasiyiintu had iyo jeer eh, ama geemka siyaasadda oo la cayaaraa eh, waynagu cusub yihiin africa africa waa ku cusub yihiin geeska africana waa waa waaba mushkilad weyn ha yeeshe ee geemkaasi waa geem marka yurub iyo ma- america iyo dadka dimuqraadiyada yaqaana ay cayaarayaan ay u cayaaraan si dee si sibilaysida ama si ilbaxnimo ah oo dee waxa guuda l- dadka dhexeeyan la tixgelinaya waxa gaarana compromise wax la yidhaahdo ama isu tanaasul laga gaadhayo innagii weli heerkaa ma aynaan gaadhin oo dee ee- ee qabaa'il iyo waxyaabo badan oo kalaa jira Een, hase yeeshee labaduba marnaba tan hore dhaqanku kama madhnayn iyo dadaalka odayaashii dhaqanku Ee, ha yeeshee danaha aad bay isugu xidhan yihiin danaha ee, dadyawga geeska afrika iyo ad- adduunka oo dhan Ee, haddii se la yidhaahdo ee, ama etoobiya ama yurub khaasan ingiriiska ee, iyo denmark iyo swedish iyo sweden iyo dalalkaasi hadday aada u eegaan khilaafaadkeeda ka warwaraan xaq bay u leeyihiin maxaa yeelay ee, somalilan waxaa lagu ilaaliyaa wax yaroo la yidhaaho dimuquraadiyad waxaa la ilaalinayaa ee, isha lagu hayaa waa dimuquraadiyad dimuquraadiyadana dee marka hore nabaddaa u baysa ama- ama saldhigu ah haddaan nabadi jirin nololi ma jirto sidaa darteed labadaba eh, waxay ahaayeen dadaal dad danaynaya arrimaha eh, ay danaynayeen waxaana eh, yacni aynu isweydiin karnaa giimkaa siyaasadda sidee bay mucaaradka iyo muxaafidku dowladda iyo mucaaradkeedu madaxda inay geemkaa ama u cayaaraan si danta guud marnaba aan aan waxyeelayn oo danahooda khaaska ah inaanay ka koryeelin ta ummadda tan u dambaysa oo iminka xalka laga gaadhay waad og tahayo waxay ka dhalatay dibu dibudhiggii doorashooyinka maxaa yeelay doorashooyinku waa saldhigga geedi socodka yacni dimuquraadiyadda iyo dowlad dhiska Eh, haddii taa uu khalkhal ku yimaado oo dhinaca mucaaradka ama dhinaca xukuumadda uu khalkhal kaga yimaado taa weeye marka way dhacayso crisis wax la yidhaahdo mixnad dalku uusan ka bixi karayn markaa weeye marka eh, dadkeennan danaynaya inay inay somalilan jirto iyo dimuquraadiyada iyo nabaddu aynu aada u warwarayno oo aynu doonayn inaynu la damiyo waa taa ay odayaashu isu xilqaameen haddii dhegaysta aad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii toddobaadkan ay dhinacyada siyaasadda ee somalilan ka gaadheen murankii doorashooyinka ee somalilan waxaana barnaamijka marti uga ah oo igala qayb gelaya anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalla dowradan dawliga ahayn ee sonsaf dr aadan muuse jibriil diblomaasi qoraa islamarkaana aqoon durugsan u leh arrimaha khilaafaadka siyaasi cali xasan cawaale oo ka mid a siyaasiyiinta n inta badan isha ku haya si dhowna ula socda arrimaha siyaasadeed ee somalilan iyo xildhibaan siciid maxamed libaax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha guurtida ee somalilan waxaan doonayaa n xildhibaan siciid maxamuud libaax n golaha guurtida somalilan baad ka tirsan tahay mas-uuliyadda dastuurku n idinku waajibinayana ammaanka ka mid a iyo wixii shaqaaqooyina inaad ka hortagtaan doorkiina ka ciyaartaan dad badani n waxay leeyihiin golaha guurtidu wuu ka gaabsaday oo golo siyaasi buu isu bedelay haddaad eegtid xaaladda imika ka soo cusboonaatay ee labada beelood ee walaalaha degmada ceelaf weyne gobolka sanaag xaaladaha kale kuwa buurta gacallibaaxta kale muxuu ahaye gobolka sool xaalado badan baa jira marka maxaa tallaabo qaadi weydeen idinku aad dadkii kula dadaalaysaan inaad doorkiina ciyaartaan taasi horta iminka iminka wixii ka dambeeya waan ku jirnaa iminka guddiyaan kala dirnay inaan xaaladda ka qayb qaadano inaan xaaladda dhisno way jiraan dhaliiluhu way yaalaan bulshada lagama indhatiri karo laakiin bini'aadanka mar walba sixiddaa la ysla taagnaa si saxana waa in la isku saxaa oo hadala oo saxa waa in loo saxaa waayo iminka lafteeda xaaladda iminka dalka taagan in la saxo oo nabadgelyo lagu soo celiyo ayaan anigu taageeraya golaha guurtooduna way la qabaan in nabadgelyo lagu soo celiyo si nabadgelyaa wax walba loo xaliyo ummadduna wadahadal lagu dhameeyo wax walba hadda waxaa laleeyahay xildhibaano iyo gudiyaha u dirteen deegaanada ceelaf weyn oo kale golaha guurtada ka socda maxay ta ujeeddadu ma nabadaynba ha waa nabadayn halkan nabaaqna waan uga faa'iidaysanaya nabad weeyaan waayo nabadunbaa wax lagu qabtaa nabadunbaana wax lagu sixi karaa iyo wada hadal laakiin gacan waxba laguma sixi karo in laysu soo dhoweeyo beelaha oo dadku ay wada nabad ku wada dhaqmaan ayuunbaa muhiima waayo colaad maanta waxayna yeeshimay waxayna taraysa ma jirto waa gacan kaadog taasuunbaan leenahay waana anagu waanan ku jiraa guddiyada ku baxay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu na qaboojiyo oo dalka nabad ku soo dabaalo ummadda somalilan dib isu afkara siiyo ee wada hadlaan wixii cabashaana waa la sixi karaa wahagaag aad baad mahadsantay awar cabdiraxman warsame dad badan waxay leeyihiin arrinta ugu weynee loo qaatay heshiiskan imika ama isu soo dhoweysay murankii muddo soo jiitamayay hal mar soo gebagabaysay waa duruufo dhinaca amnigu ka mid yihiin oo soo food saaray ee somalilan idinku ma idin muuqataa inay wax la dhaafi waayeyoo arrimo badan oo dhinaca ammaankii jiraan waa su-aal wanaagsan khadar saad ka war haysa dee dalka amnigiisa iyo xaaladiisa security aad bay maqnanaysaa meel adag bay maraysaa waxaad ka warqabtaa dee in laasacaanood ay dagaalo ka dhaceen ciidankii qaranka dib u soo guurin ooga fadhiyaan maanta in ciidankii qaranka dhibaato aad u culusay ay ka soo gaadhay muxuu ahaa laasacaanood waxaad kaloo ka warqabtaa in maqanaysaa jabhad hubaysan oo maleeshiyaad ay buurta gacalbaax galeen marka waxyaabahaasoo dhan marka laysu wada geeyo waxaad arki kartaa in dalka laftiisii dhinacii amniga uu khalkhal badan uu ku jiro marka waa run waxaan aaminsanahay inay soo dhoweysay macnaha khalkhalkan amni iyo dhibaatadan jirta inay soo dhoweysay muxuu ahaa in heshiiska sida deg dega loo gaaro
laakiin xildhibaan siciidow haddii si gaara haddaanu taabano tusaale ahaan hawshani sidii madaxweynuhu digreetadiisa ku qornayd labada gole ee guurtida iyo wakiilada baarlamaan isku ah ood ka mid tahay ayaa madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inaad waafajisaan xeerarka doorashooyinka marka haddaad eegtid golayaashii sidee baad ugu diyaartiin idinku inaad hawshaa gudataan horta labada shir guddoon baa arrintiis la eegayaa marka loo eego xagga administrativeka iminka administrative u maraya xeerkii codaynta lama gaadhin maamul ahaan administrativeka waa maamul ahaan iyagaa maamulkaas la eegayaa qaabkay u soo dhigayaan markay soo dhigaan ee laysuu afkarto ee la soo daayo ayaa mudano kastaaba rayigiisa ka dhiibanaya mudano kastaana rayigiisa waa u xor laakiin waxaan filayaa mudano kastaaba wixii bulshada u dana ee ku kala qaboobaysa somalilan ee maanta ku heshiinayso inaanu diideyn waan gartay waay waxaan doonayaa cali xasan cawaale marka shuruucdii ay golahan baarlamaanka iyo labada aqal oo mid waliba gaarkiisa gacanta ku sii hayeen doorashooyinka la xidhiidhabay heshiiskan dhexdhexaadintee daneeyaashii siyaasiga ha ku midoobeen ama ku heshiiyeen ayaa hadda sharciyaddii waafajinaya horta heshiiskan ma odhan karo daneeyaasha siyaasadda qaar maaba diidane laakiin dee kuwa kuma heshin laakiin shacbigu aad buu usoo dhoweeyey dhinacyo badan oo dhinacii siyaasadduna aad bay usoo dhoweeyeen majoritigii dadkii daneeyaasha siyaasaddu way soo dhoweeyeen runta marka laga hadlo marka waxay u samaynayaan xeer ah in laba doorasho hesaar dhacan iyo qaabkay u kala dhacayaan iyo qaabka nidaamkii dee loo mari lahaa maayo xeerkaas hore muu jirin hadda maxaad odhan layd waa ku dhegeysanayaan xildhibaanada qaar waxaan leeyahay sidaa layidhi waajibkiina ka guta sharciga dee waafajiyo waxaa ummadda kusoo heshiisay mar walba heshiiska ummadda muqadasa wixii ummaddu heshiisku taha mar walba muqadasa mar haddii arrintii ilaa odayaal ay gaadhay oo xalkii siyaasiga ahaa ilaa odayaashee loo galay odayaashee ilaa ay keeneen maantana marxaladda lagu jiraa ay tahay marxalad aan qaybsanaan karin dalku iyo bulshadu oo midnimo u baahan waxaa waajibna ah in sharciga ay mariyaan baarlamaanku way hawshooda ka gutaan
dogtor aadan dunida meelo badan baad ka shaqaysay waaya arag baad khilaafaadka u tahay haddaan inya dib dadka u celino somalilan khilaafaadka siyaasiga ee doorashada la xidhiidha kuma cusba laba kun iyo sagaal laba kun iyo sideed xisbiga kulmiye iyo xisbiga ucudo mucaarida iyo xisbigii udub madaxweyne daahir yaalaxiga talada hayay khilaaf adag baa dhahay doorasho madaxweyne laysku hayay mudaharaadyaa dhacay dad baa dhintay dalalka dibaddaa soo farageliyey somalilan
anigu in yar haddaan ku daro halkaa oo waayo aragnimo ah ingiriiskan joogay berigaa oo aan ka ahaa wakiilka somalilan ingiriisku waa dowladaha inoogu dhow ama mid ka mid a aan idhaaho waynaga ictiraafka raadinayna aqoonsiga dee dijuuri ah oo yani maxaanku raa aynu kaga qaybgelayno dee nawaadida adduunka kaga qaybgelayno ingiriisku mar walba dee waxaan kula dacwii jiray maxaa sugaysaan waxay odhan jireen waxaanu sugaynaa inaanu xaqiijinno in dimuquraadiyadda somalilan aanay ka soo noqod lahayn in dowlad dhiska somalilan uu yahay mid la odran karo waa sustainable ama waa wuu jire waa waaraya sanad walba marka la khilaafaadkan oo kale yimaadaan way i yeedhi jireenoo aqalka baarlamaanka oo kale niman khubara oo guddi ah iyagoo sanadkan oo dhan eegayey wixii somalilan ay qabatay ee wanaagsanaa wixii khaladaad ahaa bay isoo hordhigayeen waxay odhanayeen waa taasoo annagu weli somalilan u aragno in dimuquraadiyad dowladdhisku ay waarayaan markaanu taa aragno naweydiya ictiraaf inta kalese kubaddu idinka idin dul taalla waa sababta aan leeyahay war siyaasiyiinta mucaaradka iyo xukuumaddu inay yidhahdaan ictiraaf baanu doonaynaa laakiin aanay aanay tixgelin khilaafaadkaa sanad walba soo noqnoqonaya khilaafaadkaa sanad walba soo noqnoqonaya ayaa ah waxa hortaagan ictiraafkeenna taasaan ku leeyahay maaha academically iyo iyo theory baractically anigu waxaan soo taabtay wey xildhibaan siciid golaha guurtidaad ka mid tahay marka la eego xaaladaha siyaasigaah ee somalilan ka jira waxay u badan yihiin kuwo labadii sane u dambeeyey khilaafaad taagnaayeen haddana ku dhammaaday guul iyo safgarad waxaana la leeyahay saamayn badan buu khilaafaadkaasi u geystay dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo kala qaybsanaan uu ku keenay marka hadda dad badan waxay leeyihiin waa cusubbaa durbaba u beriyey ummadda adigu sida kugu muuqda anigaba saasuu igu muuqdaayo khilaafka siyaasadeed dalkuu burburiyaa weliba wuxuu dhalaa wax la idhaahdo dagaal buu dhalaa burbur dhaqaaluu sameeyaa bulshada oo isnacdo kala tagto islam ayuu dhalaa marka khilaafka siyaasad maanta markii imka la qaboojiyey wax badan buu dib u soo noolaaday isla daqiiqadihii markii la gartay maanta ganacsigii dibna maanta korba u kacay ganacsatadii dib alaabtii bay dib u dalbeen kaashkii nin walba jeebkiisa dambe gashanayay wuu soo daayo investment wuu ku soo daayay waayo meheradahoo dhan shaqaalaha kalabar baa la dhibay khilaafka siyaasigala ugu wacnaa iyo xaaladaha dalku ee uu ku jiro dalku xaaladda kale uu ku jira dagaal marka waxyaala badan uu iskeebsanayay dalkuna waxaabuu anigu ka baqanayay burbur baa qarka u saarnaa ilaahay uunbaa gacantiisa ku xidhan tahay qadarka ilaahay uunbaa wax walba ku socdaan
dad badani waxa ay eegayaan oo isha ku hayaan labada aqal ee wakiilada iyo guurtida hore waxa u jira xeer isa saar doorashada wakiilada iyo guurtida doorashada madaxtooyada iyo ururada ka dhigayay laakiin laguma heshiis ahayna waa laisku khilaafsanaa hadda maxay tahay fariinta ururada bulshada rayidka ah aada matalaysaan ay u dirayaan labada aqal ee wakiilada iyo guurtida
fariinteedaan u dirayna waxa weya horta inaan mar dambe la isku tuurtuurin arrintii si dalku uuga baxo isbarwaaga siyaasadeed iyo caqabadahan ku gadaamanna waa muhiim in golayaasha sharci dejintu sida ugu dhaqsiyaha badan ay xeer ugu soo sameeyaan sidii loo geli lahaa labadaa doorasho saaran intii hore dee muran baa taagnaa laakiin maanta wax ka weyn baa yaala amnigii dalka iyo securitigii dalka ayaa waxa- waxa ku jira ayaa halis ku jira marka si aynu taa uga badbaadno waa in golayaashaa sharci dejintu ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan sidii ay hawshaas inoo dhaafi lahayd doorashana dalka ugu dhici lahayd dadka reer somalilan iyo shacabka reer somalilan waxay u ooman yihiin ama ay mar kastaba dee magaranaysaa ay- ay- macnaha carabka ku hayaan in dalka ay doorasho ka dhacdo labada shir guddoon ee guursiga wakiilada way ka qayb galeen eh, fadhigii ugu dambeeyey madaxweynuhu ku aqbalayey ergadana la yeeshay ee dhexdhexaadinta waday En dad badani waxay qiyaasayaan in sababtay uga qayb galeen ay ahayd muhiimadda uu leeyahay heshiiskan iyo darafkay ka soo gelayaan Een, waa khadar- waa run labada gole labada muxuu ahaa gole guddoomiye way fadhiyeen goobta sidii ay sheegeen gudidii dhexdhexaadintu waxaa kaloo isla madasha fadhiyay guddoomiyaha maxkamadda sare Een, dhammaantoodna waad dareemaysaa dee inay yihiin dadkii stakeholderka ka ahaa dhammaynta xalinta khilaafaadkan jira oo dee dhinacii shuruucda marka laga eego dhinacii maxkamaddii dastuurga ahayd baa dee joogtay marka dhinac waxay ka ahaayeen markhaati goobjoogayaala meel ay ku heshiinayeen stakeholdersku dhinacna waxay qayb ka yihiin xalinta dhibaatadana oo ah waa dadkii sharciga gacanta ku hayay marka waxaan odhan karaa waa arrin laysla wada ogol yahay lana doonayo in hor looga dhaqaaqo gabagabadii barnaamij Een, maxay tahay taladaadu hayso Ee, dad badan waxay leeyihiin shaqadii hadda waxay u guurtay u wareegtay digreetada madaxweynuka laga soo bilaabo ee, labadii aqal ee guurta iyo wakiilada inay xeerarkii doorashooyinka waafajiyaan heshiiskan oda- odayaasha dhaqanku cali xasan cawaale waa heshiis tasliix ku yimid iyo dhexdhexaadin marka maadaama uu heshiiskaasi dhexdhexaadin iyo tasliix ku yimid oonu shuruucdii kula- ku lug lahayn waxaa loo baahanayaa in golayaashii sharci dejintu ay waafajiyaan sharciga dalka waxaa waajibna ah in sharciga ay mariyaan baarlamaanku oo ay hawshooda ka gutaan
xildhibaan siciid een, maxamed libaax maxay tahay taladaadu hayso
waxaan uga uga faa'iidaysanayaa ummadda inuu arrintan ay dhammaatay markaa loo gudbo in wejigii labaad kambeynkoodii ee xisbiyadoodii ay ku kala jiraan ay ku kala jiraan lagu tartamo sanduuqaas un lagu tartamo aan gacan laakiin la isu qaadin ayuun baan bulshada uga diraya halkan baaq iyo nabaduna way macaantahay nabad lagu wada joogo waayo inagu waxaynu ku wada joognaa maanta dan baa lagu wada jooga waa dan nabadeed maaha dad xoog ku wada jooga manihin dad ku wada jooga eh, dana gaara dadku nabad bay ku wada joogaan maantina geeska afrikana saasaan uga baryay in nabad lagu wada joogo oo dowladaha colaado ka socdaan ilaahay colaadaha ka qaboojiyo innagana inaga qaboojiye colaada waxaana ku bari waxaana ka labada shacbiga somalilan meelooda joogaan ka kaado inay midoobaan oo ay iska daayaan qaybsanaanta iyo hanjabaadda iyo baraha bulshada waxaan ka socda oo dhib badan iyo dhaawac weyn nagu
ugu dambayn een, aadam ise jibriil saan dad badan oo kaleba een, muxuu ahaay u weydiinay khibradaada adoo soo ururinaya haddaad eh, labiyo saddex taabatid xal maxay tahay taladaadu hayso eh, labadii aqalee guurta iyo wakiilada inay xeerarkii doorashooyinka waafajiyaan heshiiskan oda- odayaasha dhaqanku okay kelimadii labadaan ka odhanaya waa midaan u arko inay aad iyo aad iyo aad ay u tahay aasaas waxa weeye horta ina iyo arrinkan sida dee uu madaxweynuhu ku soo saaray in horta shuruucdii ee wixii ka dhiman deg deg loo maxaan kula hirgeliyo si aanay u daahin mar kale aanay doorashada u daahin okay taasi waa taa midda kale waxa weeye een, maanta dee geedaynu ku gabannaa oo dambe ma jiro cid dambe oo dabada meermeerisaana shacbigii hadduu dhinac isu raacay iyo iyo xukuumaddiiba ma jirto waxa kale waa mucaarad iyo iyo iyo iyo muxaafidba Eh, waxa keliya oo hadhay waxa weeye isxilqaan siyaado ah in la saaro hoosta laga xaraqo wixii dhiban
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana barnaamijka uu ku saabsanaa oo aanu ku lafaguraynay heshiiskii toddobaadkan ay dhinacyada siyaasadda ee somalilan ka gaadheen murankii doorashooyinka ee somalilan kadib erge dhaqameed go'aamo ka soo saartay waxaa barnaamijka marti iigu ahaa anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalla dowrada aan dawliga ahayn ee sansof dhegta aadan muuse jibriil oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha khilaafaadka qoraa islamarkaana diblomaasiya xildhibaan siciid maxamed libaax oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan iyo siyaasi cali xasan cawaale oo ka mid ah siyaasiyiinta somalilan isla markaana si dhow la socda xaaladaha siyaasadeed ee somalilan toddobaadkan barnaamijku waxauu idinka imanayey magaalada hargeysa waxaana barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay islamarkaana isku soo dubariday anigoo ah khadar maxamed cakuule tan iyo kulan dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo jimco wanaagsan